halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban qaar ka mida efemyada geeska afrika iyo caalamka o dhan ood nagala socotaan bogga internetka v o a somali com
galab wanaagsan dhegaystayaal waa sabti kow iyo tobanka bisha januari sannadka laba kun iyo labaatan idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinaya anigoo jamaal axmed cusmaan iyo saare ciidla nuur
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeeda galabnimona waxaa ka mid a xildhibaanada cusub ee maamul goboleedka galmudug oo galabta la filayo in lagu dhaariyo magaalada dhismarabeeb iyada oo axmed ducaale geelle xaaf madaxweynaha galmudugna uu ka hor yimid xildhibaanada cusub haddaba sidee ayaa dadka reer galmudug ay u arkaan baarlamaankan cusub
tan hadda ka dhacday galmudug inay tahay marin habaabin iyo musuq maasuq aad u baahsan liiskan hadda la soo saaray arrinta galmudug ka dhacday waan soo dhowaynaynaa dadku inkastoo uunu ku wada faraxsanayn haddana annaga waxaa noo dana gobolkoo dhaqaaqa dowladdoo dhaqaaqda maamul la dhiso
waxaad kaloo dhegaysan doontaan boliiska kenya oo sheegay inay iska caabiyeen weeraro maleeshiyaadka shabaab ay xalay ku qaadeen xarun booliisku ku leeyahay meel u dhow magaalada mandera waxaa kaloo aad maqli doontaan warbixin ku saabsan hay-adda u n h c r oo lagu eedeeyey inay musuq maasuqaan barnaamijka dibudejinta dadka qaxootiga ee ku sugan waddamada kenya iyo yuganda barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka sidoo kale hambalyada iyo heesaha iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii dunida
dowladda waddanka iiraan ayaa la sheegay inay qiratay in ciidamadooda milatarigu ay sameeyeen khalad xooggan markii ay toddobaadkan duleedka magaalada tahraan ku soo rideen diyaarad nooca loo yaqaano jet oo siday dad gaadhaya boqol iyo lix iyo toddobaatan qof oo diyaaraddaasi saarnaa dadkiina ay halkaasi ku geeriyoodeen madaxweynaha iiraan xasan ruuxaani ayaa war qoraalo uu soo dhigay bartiisa twiitarka ku sheegay inuu aada uga xun yahay ficil uu ku tilmaamay khalad argagax leh master ruuxaani ayaa intaasi ku daray in waaxda baadhista gudaha ee ciidamada dalkaasi ay xaqiijiyeen in gantaal loo riday si khalad ah uu sababay soo dhicista diyaaraddaasi oo laga lahaa dalka ukrain wasiirka arrimaha dibadda ee dalka iiraan maxamed jawaad sariif ayaa isaguna dhankiisa ku qoray bagga twiitarka uu ku leeyahay in warbixino hordhac ah oo baadhitaankaasi lagu sameeyey ay tibaaxayaan in khalad dhacay darteed ay masiibadaasi ku timid
wasiirka dhaqanka dalka cumaan haytham bin taarikh ayaa loo dhaariyey hogaamiyaha boqortooyada cumaan kadib markii uu geeriyooday suldaan qaabuus oo ay ilmo adeer ahaayeen qaabuus ayaa geeriyooday jimcihii wuxuuna ahaa toddobaatan iyo sagaal jir waxa uu noqday hogaamiyihii ugu xukunka dheeraa dunida carabta isagaoo talada yimid sanadkii kunsagaalboqoliyotoddobaatankii xilligaas uu abgembiyey aabihii sultaan qaabuus ayaa lagu warramaya in muddo uu xanuunsanaa uuna la ildarnaa xanuunka kansarka suldaanka ayaan guursan mana lahayn wax caruura ama walaalo xilka ka dhexla taase waxay keentay in qofin qofka isaga beddelaya laga soo xusho fadhi ay yeeshaan qoyska boqortooyada dastuurka cumaan ayaa qabaa in qoyska reer boqor ay haystaan saddex cisho oo ay ku qaataan go-aanka qofka noqonaya hogaamiyaha saldanadda cumaanna qaban doona haddii ay ku guuldaraystaan waxay u furi doonaan warqad xiran oo uu qoray suldaan qaabuus uuna ku qoray qofka isaga beddelaya khubarada ayaa saadaalinaya in xukunka uu la wareegi doono asad bin taarikh oo ay isna ilmaadeero ahaayeen suldaan qaabuus kaas oo sanadkii labakuniyotodobadii loo magacaabay ra-isul wasaaraha ra-isul wasaar ku-xigeenka ee arrimaha dibadda iyo xiriirka caalamiga
wadamada midooda yurub ee ku jiray heshiiskii iiraan lala galay sanadkii labadii kun iyo shan iyo tobankii ayaa la sheegay inay ku gacan saydheen baaqii madaxweyne donald trump uu ku dalbanayay in iyaguna ay ka baxaan heshiiska nukliyeerka iiraan ee ay qeybta ka ahaayeen wasiirka arrimaha dibadda ama wasiirada arrimaha dibadda ee wadamada ku jira midooda yurub oo kulan deg dega maalintii jimcihii shalayta ku yeeshay magaalada brussel si ay uga wada xaajoodaan xiisadda ka soo cusboonaatay bariga dhexe iyo waxa ay ka yeelayeen heshiiska ay iiraan hore ula galeen guddoomiyaha wasiirada arrimaha dibadda ee midooda yurub joseph borrell ayaa sheegay in siddeed iyo labaatanka waddan ay sii wadi doonaan heshiiskaasi wadamada dhinaca milatariga iyo dhaqaalaha xooga ka ah ayaa hore heshiis ula galay dalka iiraan si looga khafiifiyo cunaqabataynta dhaqaale ee iiraan saaraan iyaguna ay dhankooda dabciyaan kobcinta barnaamijkooda nukliyeerka
shacabka reer taiwan ayaa u dareeray goobaha codbixinta maanta oo sabtiya si ay usoo doortaan madaxweynaha hogaamin doona shacabkaasi xili su-aalo badan la iska weydiinayo sida ay dowladda cusubi u wajihi doonto shiinaha qaar ka mida dadka codbixinta ayaa dooranaya madaxweynaha xilka hayaat sin ingwing oo si weyn uga soo horjeeda siyaasadda beijing dowladda shiinaha ayaa u aqoonsan taiwan inay qeyb ka mid tahay dhulkeeda islamar ahaantaasina ay waajib tahay inay la midowdo ra-yi rurin la sameeyeyse waxa ay muujinaysaa in shacabka taiwan ay doonayaan inay noqdaan dimuqraadiyad maamul dimuqraadiyad leh oo si iskooda isku maamula intii ay la midoobi lahaayeen shiinaha
galab wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysa ee halkaad wararkaasi kala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a aan ku bilownay xildhibaanada cusub ee baarlamaanka labaad ee maamul goboleedka galmudug ayaa galabta lagu dhaariyey magaalada dhusmareeb oo shalayto lagu magacaabay dhinaca kale madaxweynaha galmudug axmed ducaale geele xaaf oo ku sugan gaalkacyo ayaa ka horyimid xildhibaanadaasi cusub warbixin amuurahaasi faahfaahinaysa waxaa noo soo diray wariyaha v o eda cabdiwaaxid macalin isaaq
degmada dhuusamareeb ee xarunta galmudug ayaa waxaa ka socda xafladda dhaarinta xubnaha baarlamaanka galmudug ee shalay ay soo saareen guddiga dhismaha galmudug kuwa oo ka kooban siddeetan iyo saddex xubnood oo ka mid ah siddeetan iyo sagaalka xildhibaan ee baarlamaanka galmudug uu ka kooban yahay madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed ducaale geelle xaaf oo weli gaalkacya ku sugan ayaa qoraal uu soo saaray kaga soo horjeestay liiska xildhibaanada baarlamaanka galmudug ay shalay shaaciyeen guddiga dhismaha galmudug inkastoo qoraal la isxigxigay oo xaaf uu ka soo saaray gaalkacyo uu kaga soo horjeestay guddiga dhismaha iyo hanaanka ay u wadaan dhisidda maamulka haddana ma jirto wax wara oo kasoo baxay dowladda iyo guddiga ee ku aadan ee dhisidda maamulka qeybaha bulshada galmudug ayaa siyaabo kala duwan kaga hadlay liiska xildhibaanada cusub ee baarlamaanka galmudug ee shalay ay shaaciyeen guddiga dhismaha galmudug bismillaahi raxmaan raxiim magaceego ah xildhibaan manax caashi shaaciye oo ka mid aheed baarlamaankii hore ee galmudug horta reer galmudug waxaa u dan ah ayaga in ay helaan dowlad wanaagsan oo maanta waddo fiican qaata hase ahaatee way iska jiraan dhaliilo kaleeto laakiin waxaan dhihilaha reer galmudug waxaad ka fiirisaan danta guud ee danta gaarka ayaa laga fiirinin teeda kale dowladda federaalk soomaaliya waxaan ka codsanayaa in ay ka tageen doorkii ay ku lahaayeen gabdhaha oo baarlamaankii galmudug aad ay ugu yaryihiin gabdhaha la soo saaray magaceygoo saddexan waa cabdiraxmaan sheekh cali diiriye waxaan u arkaa tan hadda ka dhacday galmudug inay tahay marin habaabin iyo musuq maasuq aad u baahsan liiskan hadda la soo saaray oo aan cid lagala tashadan aysan jirin odayaashii saxiixayaasha ahaa sidaad aragteen tiviyadii wada taagan yihiin qof ka warqaba uusan jirin dhallinyaradii muddada badan ee toddobada bilood iyo sanadka ku dhowaad magaaladan joogay ay u soo xuleen xildhibaanada xildhibaannimada oo dhaqanku uu xaq u leeyahay isagu inaan lagu tixgelin in liiskii ayba ka soo hormareen odayaashii foomku in loo gudbiyo oo broseskii odayaasha la marsiiyo iyo odayaashii in lasoo gudbiyo ayba ka soo hormareenba xildhibaannimada xildhibaanadii adeer magacaygu waa nabadoon bedel laangare bedel jaamac xirsi arrinta galmudug ka dhacday waan soo dhowaynaynaa dadku inkastoo uunu ku wada faraxsanayn haddana annaga waxaa noo dana gobolkoo dhaqaaqa dowladdoo dhaqaaqda maamul la dhiso arrintaasaa noo dana aad iyo aad baanan u soo dhowaynaynaa dowladda federaalkuna waa ku mahadsan tahay bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa aliusam cali maxamed runtii waxaan u arkaa xildhibaanada galmudug oo shalay ay soo saareen guddiga doorashooyinka galmudug runtii waa soo dhoweynaya horta marka koobaad waxay qayb ka yihiin xalka galmudug iyo dibidhiska galmudug lagu samaynayo midda labaad waxaan soo dhoweynaya ku faraxsanahay inay boqolkiiba siddeetan inta badan ay yihiin dhallinyaro aqoon-yahanaa oo maaragtay ii sheeg aan isleeyahay waxay ka bedeli karaan waana runtii waxyaalihii aan u ololeynayna in dad badan oo dhallinyaraah ay soo baxaan si ay wax uga qabtaan dhibaatada ka jirta dalka khaasatan galmudug waa ku faraxsanaha marka koobaad marka labaadna waa soo dhoweynaynaa inay dhallinyaro u badan yihiin kase kuu kala aragti duwanaanta qaybaha bulshada iyo diidmada xaaf waxaa jira duqayda dhaqanka oo saluug ka qaba liiska xildhibaanada waxaana dhuusamareeb ka socda kulamo u dhexeeya qaybaha bulshada oo guddiga dhismaha galmudug ayaa shalay shaaciyey liiska siddeetan iyo saddex xubnood oo ka mid a siddeetan iyo sagaalka xildhibaan ee baarlamaanka galmudug waxaana liiska xubnaha xildhibaanada baarlamaanka galmudug ay la kulmayaan caqabado kaga imaanaya qaar ka mid a odayaasha dhaqanka iyo madaxweyne xaaf cabdiwaaxid macalin isaaq v o a dhuusamareeb
galab wanaagsan dhegeystayaal boliiska kenya ayaa sheegay inay xalay ka hortageen weerar maleeshiyaad ka tirsan al-shabaab ay ku qaadeen xarun booliisku ku leeyahay deegaanka olola u dhow magaalada mandera warbaahinta al-shabaab ayaa sheegtay in weerarkaasi ay ku burburiyeen saldhig boliis iyo xarun isgaarsiineed oo ay leedahay shirkadda safaricom dhinaca kale dowladda kenya ayaa adkeysay ammaanka basaska u safra inta u dhexeysa deegaanka laamu iyo ismaamulka tana river kadib markii ay kordheen weerarada lagu qaado basaska rakaabka warbixin arrintan ku saabsan waxaa nairobi ka soo dirtay wariyaha v o a intisaar saalax xuseen ciidamada booliska ee gobolka xeebta ayaa kordhiyey ilaalada la raaciyo shirkadaha basaska ee u safra inta u dhexeysa ismaamulka laamu iyo degmada garseen oo ka tirsan dowlad deegaanka tanariiva taliyaha booliska gobolka xeebta rashiid yacquub ayaa sheegay in la kordhiyey tirada ciidamada iyo baabuurta ay adeegsadaan si loo badbaadiyo nolosha dadka rakaabka master yacquub ayaa hadalkan waxa uu jeediyey xilli uu kulan la qaatay milkiilayaasha shirkadaha basaska ee gobolka xeebta waxa uu xusay in xilliyadii hore laba baabuur oo boolisku leeyihiin ay raaci jireen basaska balse imika afar gawaari laga dhigay taasoo lagu ilaalinayo badqabka dadka rakaabka ah waxa uu intaasi ku daray in sidoo kale la xoojiyey ammaanka guud ee gobolka xeebta si looga hortago falalka kooxaha argagixisada ay maalmihii lasoo dhaafay ka geysteen deegaanka laamu dhanka kale waxaa badow lagu soo rogay gaadiidleyda ka shaqeysa ismaamulka laamu amarkaasoo ah inaysan gaadiidleyda shaqaysan karin inta u dhexeysa tobanka habeennimo ilaa iyo afarta subaxnimo arrintan ayaa imaaneysa xilli maalmo ka hor weerar lagu qaaday gaari bas ah oo ku sugnaa ismaamulka laamu kaasoo lagu dilay ilaa iyo saddex qof oo rakaab ah intisaar saale xuseen v o a nairobi
halkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa booqasho laba maalmood oo ku jooga dalka eritereya halkaasi oo wadahadal kula qaatay dhigiisa eritereya siyaasi afawarke qoraal ka soo baxay xafiiska madaxtooyada soomaaliya ayaa lagu sheegay in labada hogaamiye ay ka wada hadleen arrimaha gobolka iskaashiga labada dhinac labada madaxweyne waxay sheegeen in iyagoo ku qanacsan ay isla qireen kobaca ballaadhan ee ku yimi iskaashiga labada dhinac laga soo bilaabo markii ay heshiiska wadajirka a saxeexeen bishii julaay sagaaliyo labaatankeedii sanadkii labadii kun iyo sideed iyo tobankii warmurtiyeedka ayaa lagu sheegay in labada hogaamiye ay bogaadiyeen heshiiskii saddex geesoodka ahaa ee bishii sebtembar labadii kun iyo sideed iyo tobankii dhex maray etoobiya eritrea iyo soomaaliya
aad baad mahadsan tahay saare cidlo nuur dhegeystayaal halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa v o a hay-adda qaxootiga u qaabilsan qaramada midoobey ee u n h c r ayaa sheegtay inay baaritaan ku sameynayso eedo cusub oo loo jeediyey oo la xiriirta musuq maasuq lagu sameeyey barnaamijka dibudejinta qaxootiga ee wadamada kenya iyo uganda eedahaas waxaa lagu daabacay wargees ka soo baxa dalka jarmalka mar kale saare ciidlo nuuraan ka codsaday inaynu dulmarto warbixintan
siselia boali oo ah afhayeenka hay-adda qaramada midoobey u qaabilsan qaxootiga ee qaramada midoobey ayaa wakaalada wararka e f b u sheegtay inay soo gaadhay eedeymo loo jeedinayo hay-adda oo tilmaamaya in la musuq maasuqay barnaamijyadii dibudejinta ee qaxootiga ku nool dalalka kenya iyo uganda waxaana intaasi ku dartay inay baadhitaan ku samaynayaan gebi ahaanba eedahaasi oo ay dib u eegayaan si ay u helaan macluumaad ku filan oo arrimahan la xidhiidha haweeneydan afhayeenka waa u n h c r waxaa kaloo ay sheegtay in mid ka mida shaqaalaha hay-adda ee dalka uganda lagu qabtay musuq maasuq hanaankii lagu anshax marinayeyna uu socdo jariiradda ka soo baxday dalka jermani ayaa baahisay inuu jiro suuq baaxad leh oo laga sameeyey barnaamijkan dibudejinta qaxootiga oo ka jira magaalada kambaale ee caasimadda dalka uganda suuqaasi oo ay ku kala adeegtaan saraakiisha u n h c r ee gudaha dalkaasi iyo dad doonaya in ay lacag ku bixiyaan si loo siiyo dibudejin qaxootinimo oo waddan kala ah qorshahan oo loogu talagalay in dadka qaxootiga ee jilicsan waddan saddexaad loogu dhoofiyo si ay halkaasi u degaan wadamada ugu badan ee dadka qaxootiga a qaata waxaa ka mida maraykanka kanada iyo britain sida ay sheegtay qaramada midoobay wargeyska eedahan baahiyey ayaa sidoo kale sheegay in dadka qaxootiga ah laga qaado lacag dhan laba kun iyo shan boqol oo doolarka maraykanka si loogu ogolaado in lagu daro dadka dibadda u dhoofaya qaxooti ahaan balse waxaa la sheegay in la musuq maasuqo iyada oo weliba ah warqado caafimaad oo si been abuura dhakhtara looga soo qoray la raaciyo si dadkaasi qaxootinimada laga iibiyo ay ugu fududaato inay galaan waddamada kale hay-adda u n h c r ayaa mar hore baadhitaan ku samaysay shan ka mida dhacdooyin musuq maasuq oo ka dhacay dalka kenya oo lagu eedeeyey qaar ka mida shaqaalahooda intii u dhexaysay sannadihii labadii kun iyo lix iyo tobankii ilaa toddobiyo tobankii waxaanay miss bowli sheegtay inay si adag u cambaaraynayaan cid kasta oo isku dayda inay musuq maasuqaan dadka qaxootiga ah ee jilicsan ee waddamada reer galbeedka deganaanshaha ka hela hay-adda qaramada midoobey ee qaxootigu waxay sheegtay in sanadkii labadii kun iyo sagaal iyo tobankii ee imika dhammaaday ay ku dhowaad hal milyan iyo bar qof ay isku diyaarinayeen inay qaxootinimo ku dhoofaan balse shan iyo konton kun oo keliya ay u suurto gashay u n h c r waxay sheegtay in wixii ka dambeeyey sanadkii labadii kun iyo toddobiyo tobankii ay kor u qaadeen foojignaantooda la xidhiidha ka hortagga musuq maasuqa waxaanay ugu dambayntii sheegtay in boqolkiiba lixdan ay kor u qaadeen hanaankooda anshax marinta si tallaabo looga qaado cid kasta
saare cidla nuur ayaa warbixintaasina nala socodsiinaysay halkaad ka dhegeysanayseena waa v o a haatana kusoo dhowaada barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka oo inoo soo diyaariyey inaa lala socodsiinayo jamaal axmed cusmaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal haddii aynu ku horrayno barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka kooxda al-shabaab ayaa toddobaadkan weerar la sheegay inay ku qaaday ciidamo ka tirsan dowladda soomaaliya inta u dhexaysa degmooyinka afgooye iyo wallaweyn ee gobolka shabeellaha hoose dagaal dhinacyada dhex maray ayaa la sheegay in uu sababay dhimasho iyo dhaawac dhinacyadii dagaalamay soo kala gaartay waxaa sidoo kale la sheegay in gaadiid dagaal halkaasi waxyeella ay ka soo gaartay toddobaadkan allaha u naxariistee waxaa geeriyooday axmed keyse xaaji ducaale oo ka mid ah xubnihii saxiixay gobonnimadii gobollada waqooyi sannadkii kii ka oo toddobaadkan ku geeriyooday waddankan maraykanka axmed keyse ayaa sidoo kale waxa uu ka mid noqday golihii wasiiradda ee ugu horreeyey jamhuuriyaddii soomaaliya ee uu madaxweyne aadan cabdulle cusmaan hogaaminayay toddobaadkan guddiga farsamada ee maamul samaynta galmudug ayaa shaaca ka qaaday in la soo saaray inta badan xildhibaanada baarlamaanka galmudug iyadoo taa ay jirto ayaa dhinaca kale madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelle xaaf waxa uu isaguna magacaabay guddi doorasho oo galmudug doorashooyinkooda ka shaqayn doona tallaabadaas oo ka hor imaanaysa qorshaha maamul samaynta oo ay horkacayso wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaaliga ee soomaaliya xaaf oo gaalkacyo toddobaadkan tegey ayaa ku eedeeyey dowladda soomaaliya inay caqabad ku tahay dhismaha maamulka galmudug guddigu de waa guddigii doorashada qaban lahaa waa guddigii farsamada maadaama guddigii hore la baabi'iyey waa in guddi la magacaabaa in mid yeesli waana shaqo galaya haddii alla laakiin dhuusamareeb guddi baa ka shaqaynaya soo maahan madaxweyne kaa waan kasal garaynay waan kasal garaynay guddi ila soomaaliya laga leeyahay wey wax kasta oo hore u jiray ayagaa fulin waayey waa ka baxeen maxaa yeelay waxay ahayd inaan shaqada wada wadno inaan wa ka wada tashanno inaan sida wax loo qabanayo samayno oo isla ogaano kulli way ka bayreen kulligood waxay ka dhigeen monopoly ila soomaaliya kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelle xaaq qaybaha dambe ee barnaamijka ayaanu qodobkan ku qaadaa dhigi doonaa madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi deni ayaa toddobaadkan mar kale ku celiyeen puntland ay ka soo horjeedo islamar ahaantaasina aysan aqoonsanayn sharcigii doorashooyinka qaranka ee baarlamaanka soomaaliya dhowaantan uu meel mariyey waxa uu sheegay in sharcigaasi uu dastuurka ka hor imaanayo iyo sidoo kale waxyaabihii lagu heshiiyey ee hore waxaynu ku soo laabana dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka sida aad barnaamijka qaybahii hore aad ku dhegaysanayseen galmudug waxaa toddobaadkan la shaaciyey xildhibaanada soo dooran doona hoggaanka sare ee galmudug sida guddoonka baarlamaanka madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa iyadoo taa ay jirto ayaa haddaba madaxweynaha galmudug ee xilligiisuu sii dhimaanayo axmed ducaale geela xaaf waxa uu toddobaadkan sheegay in aysan aqoonsanayn waxa ka socda magaalada dhuusamareeb islamar ahaantaasina isagu uu magacaabay guddi doorasho haddaba arrintan uu caqabad horle loo arkay ayaan jeclahay inaan kala sheekaysto maxamed xaadir nuure maxamuud oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada maxamed hadalka xaaf iyo xildhibaanada dhowaantan galmudug la shaaciyey sidee bay isku qaban karaan runtii arrintaas waxaa umalaysaa in qabad weyn ama culeys ay keenayso sabab inna madaxweyne axmed ali laxaaf wuxuu sheegay inaan aqoonsanayn waxa dhismadab ka socda oo kaaladiina uu kala laab kala laabtay wasaaradda arrimaha gudaha oo horeyba sharci u ahayn isaga uu u wakiishay haddana uu sheegay inuu kala noqday sida muuqatana waxaa hadda waxaa lasoo saarayna xildhibaanadii galmudug oo hadda dhammaantood marka wax yar laga tago inta kale ay diyaar yihiin marka labadaas arrimood madaxweynaha oo dood iyo mucaarado iyo diidmo gees ula taagan iyo galmudug dhuusamareeb oo ayadana soo dhamaystiratay wixii baarlamaankii galmudug u yeelan lahaa waxaad u malaysaa in ay tahay laba isdiideyso oo sida ay isku qaadan karto ay adag tahay marka waana arrin culeys badan ku keeni karta jiritaanka iyo isfahamka u dhexeeya maamulka galmudug jiriyaantiisa marka maxaa la gudboon xubnaha maamulka gacanta ku hayaada samayntiisa odayaasha dhaqanka siyaasiyiinta madaxweyne geella xaaf laf ahaantiisa marka la fiiriyo maxaa la gudboon hadda si dhibaatadan horle looga gudbo dabcan waxaa horta ay ku qurux banaynta aanay soo saarin xildhibaanada in marka hore la qanciyo cid kastoo ay madaxweynaha noqoto ama ga meesha joogta ha noqoto ama siyaasiyiin yani danaynaysa galmudug ha noqoto in marka hore la qanciyo yani laisku sharaxay in masaalixda ay ay ku jirto in meeshan maamul saxa ka dhasho taas waxay ahayd in waxay horseedi lahayd in yani ifaham iyo welajir oo meesha ka dhasho laakiin haddii hadda lakala tago qoladaba qolada kale ay shaqadooda qabsanayso waxaa malaysaa jimaaca waxqabad gooni inay leedahay hadda marka la gudbana keliya waxaa tahay in labada qole midkood uu tanaajul sameeyo madaxweynaha uu tanaajul sameeyo ama dowladda soomaaliya hadda hogaaminayso shirka dhuusamareedna ama ay qanciso madaxweyne xaaf iyo talashooyinka uu qabo asleeyahay arrintaas haddii dhacdo in yani xalka galmudug oo welajira la heli karo haddii taa la waayana waxaa imaan doonta culeys aan maaragtay la macdin dhismahaas iyo dadka ku nool gobollada ay galmudug yihiin aad baad mahadsantahay maxamed ayadaan kaasi waxa uu ahaa maxamed xaadir nuure maxamuud oo ka faallooda arrimaha siyaasadda ee bulshada muqdisho isagoo jooga ayuu barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka marti igu ahaa intaas ayaana barnaamijka ku soo gebagabaynayaa dhegaystayaal tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
aad buu mahadsanay jamaal axmed cusmaan oo barnaamijkaasi dhacdooyinka toddobaadkana la socotiinaya halkaad ka dhagaysanaysaan waa v o a washington haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii hambalyada iyo heesaha waxaa si wada jira inoogu daadihinaya caashe ibraahin aadan iyo cabdixakiin maxamed sharwac
kulanti wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal meel kasta aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii hambalyada iyo weliba heesaha waa sidaad sheegtay waa hambalyadii oo ay heesana ku lara yihiin dhambaalka ugu horeeya cabdixakiin oqdan marka ugu horreeyaba aan soo dafo waa tahaniyad meher ah baa la yidhi waxaana diraya hoyo siraad geesa weyne aabe olol cabdi diirshe iyo ifraax cabdi diirshe faysal cabdi diirshe axmed cabdi diirshe wuxuu ku magac dheeryahay caanka xamso cabdi diirshe xamdi cabdi diirshe iyo hooyo xaawo maxamed ciise hooyo samsam maxamuud nuure iyo hooyo dahabo cali barre madiino jidaal barrow saciida jidaal barrow farxiyo jidaal barrow iyo sidoo kale ayaan jidaal barrow iyo xalimo jidaal barrow dhammaan reer jidaal barrow iyo dhammaan reer jidaal barrow waxa ay hambaliyo meher hawada u marinayaan shukri olol diirshe iyo maxamed cali maxamuud oo dhowaan meherkoodu ka dhacay magaalada muqdisho gaar ahaan degmada howlwadaag gaar ahaan baa lasii yidhi dhanka baar ubax ducada waa xaggiina baa layidhi waa tahay meherkaasi ka dhacay xaafadda baar ubax ee degmada howlwadaag waxaan u rajaynaynaa in ilaahay uu ka dhigo midkii uu ku xigo aqalgalka loo-a iyo ee ubadka wanaagsan ee khayr kalena lagu kala helo aamiin aamin abayaan ayaan caashan leenahay haatanna aniga warqadda gacanteeda ku soo dhacda ugu horraysa haddaan soo qabto waxay yidhaahdeen assalaamu calaykum daadiyayaasha barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee v o a annaguna waxaan udan leenahay calaykum wasalaam soona dhowaada hadda ugu horreynba waxay yidhaahdeen aadan cabdi ciin maxamed cabdi ciin xasan cabdi ciin nuux cabdi ciin cabdilaahi cabdi ciin xareed cabdi ciin xasan maxamed maxamuud cabdi maxamed maxamuud faadimo cabdi ciin xaliimo cabdi ciin cabdiyo cabdi ciin wiilo maxamed cabdi ciin iyo weliba waxay yidhaahdeen sacdiya maxamed cabdi ciin iyo ugu dambeyn aan idhaahdo shukri xuseen cabdi iyo muuse xuseen cabdilaahi waxay yidhahdeen dhammaan dadkaasi waxay tahniyada dhalasho farxadle oo diiran bay yidhahdeen ay u dirayaan axmed cabdi ciin iyo weliba canab maxamed oo wiil ugu dhashay bay yidhahdeen degmada baladxaawe gobolka gedo taariikhdana waxay yidhaahdeen koob iyo soddonkii bisha labiyo tobanaad ee sanadkii laba kun iyo sagaal iyo toban ducaduna waxaggiina bay yidhaahdeen cashaya waxaynu leenahay wiilkaasi waxaanu leenahay soo kar oo soo barbaar oo noqolkii dalkiisa diintiisa iyo dadkiisaba anfaca anigana amiin ayaan raacinaya dhambaalkanna waxaa lagu soo bilaabay assalaamu calaykum habniyeerna waa ciwaan looga soo dhigay salaan qiimo badan naga guddoon baa layidhi caashacuud iyo daandurey daandurey baa la salaamayaa jidkuun baynu marinaynaa kursigiina adaa fadhiya salaanta waa guranaynaa waa tahay salaantaas adaa dhab yidhi waa tahay waad ku mahadsan tihiin mid lamid aan hawada idiin soo marinayna annagana marka xigay bay yidhaahdeen annaga oo kale ah caaisha maxamed maxamuud iyo xabiibo maxamed maxamuud jinaw maxamed maxamuud faadimo maxamed maxamuud maxamuud salaad cali xasan safiyo salaad cali xasan maxamed salaad cali xasan axmed salaad cali xasan iyo salmo xuseen salaad iyo cabdikaafi xuseen salaad cali iyo kamaal cabdirasaaq iyo dad kaloo badan baa layidhi oo kala jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxay tahniyad dhalasho oo farxad leh u dirayaan xuseen salaad cali wuxuu ku magac dheeryahay mashquul iyo saynab maxamed maxamuud oo uu wiil ugu dhashay gobolka baay gaar ahaan magaalada baydhabo xaafadda wadajir baa layidhi allaha ka dhiga bay leeyihiin kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa anfaca magaca wiilkaasi yarna waa salmaan xuseen salaad cali baa layidhi waa tahay salmaan soo barbaaroo noqo kii dal dad iyo diinba wax wanaagsan u tara aamin aamin ayaan leenahay haatanna warqad kaloo meherah haddii aan cashay soo qabto waxay yidhahdeen xasan guuro jaamac safiye guuro jaamac maxamed caydiid cabdilaahi rooda caydiid cabdilaahi aynayse caydiid cabdilaahi sucaad maxamed caydiid axmed caydiid faarax ibraahim maxamed cabdilaahi cumar cali axmed iyo weliba caashe cali kildhi waxay yidhahdeen waxay hambalyo meher wacan u dirayaan khadiir ibraahim cabdilaahi iyo marwadiisa munaac cabdikariin xaaji ismaaciil oo meherkooda ku qabsoomay dalka kanada bishu markii ay ahayd labiyo tobankii bishii labiyo tobanaad laba kun iyo sagaaliyo toban bal caasha eeg waa labiyo tobankii bisha labiyo tobnaad laba kun iyo sagaaliyo toban waa maalin isku beegantay bay noqotay iyo taarikh isku beegantay aad iyo aad waxaa dhici jirtay inta badan dalal badan oo ay ugu horeeyaan wadamada eeshiyada fog shiinaha iyo wixii la halmaalo waxay ku beegi jireen labiyo tobanka bisha labiyo tobanaad laba kun iyo labiyo toban labiyo tobanka duhurnimo iyo labiyo toban daqiiqo iyo weliba labiyo toban sikin marka waa laysku aadaadinaya aad iyo aad markawaxaasoo dhan taariikh baa looga dalay waxaasoo dhan taarikh marka waxaa dhici jiray aroosyada ugu badan iyo meherada ama engagementka waxaa la yidhaha ugu badan faratigeliska n laakiin waa soo dhamaatay hadda mar haddii maalintii gaadhay laba kun iyo labiyo tobanka wixii ka dambeeyey soo xirantay wixii ka dambeeyey waayo ma jirto saddexiyo toban bilood ma jiraan labiyo toban bilood bay ku dhammaadaan laakiin tanubaa ugu dhow baan leenahay waxay yidhahdeen labiyo tobankii bisha labiyo tobnaad laba kun iyo sagaaliyo toban waxay yidhaahdeen noqda kuwii isu waara ee ubad khayr qabana kala hela caasha inaguna waxaynu raacinaynaa aamiin aamin ayaan sidoo kale u raacinaya bal heesta ugu horeysa ee barnaamijkana shir waxuu dhankaaga haddaan usoo riixitee baad soo qaban lahayd waa hagaag caashaaye warqadan ugu dambeysay weliba waraaqii hore hambalyada iyo weliba dhalashooyinka isugu jirayba waxa aynu u ciyaari doonaa markan codka ah fanaanka cabdiqaadir yuusuf bagaag iyo weliba heestii galay
burxanlagama waayo dadkuu gariira galowga iyo haadii aargooni miiraaba burxan lagama waayo dadkuu gariira ada qurux goobeediyo aybaad gaar ahaaneed ilaaw ku siiyo gedigood ku dhaafee ada qurux goobeediyo aybaad gaar ahaaneed ilaaw ku siiyo gedigood ku dhaafee gesiyon biqine galayda adaa gesiyon biqine galayda dhambaal gaar ahaaneed gaarsii warkaygo gacantaada uga dhiib dhambaal gaar ahaaneed gaarsii warkaygo gacantaada uga dhiib gudcurdama habeenimo dhaho angeedaraadi markan gaaris iriba raadkeedi gees maray gudcurdama habeenimo dhaho angeedaraag markan gaaris iriba raadkeedi gees maray go'an roob ku hooriyo ilaho caliilan ole orod dhaafoon haraad geestow la dhacay go'an roob ku hooriyo ilaho caliilan adaa gesiyon biqine galayda adaa gesiyon biqine galayda dhambaal gaar ahaaneed gaarsii warkaygo gacantaada uga dhiib dhambaal gaar ahaaneed gaarsii warkaygo gacantaada uga dhiib
dardaaranka fanaankan si weyn ugu helay gacantaada ugu dhiib laakiin waxaan mararka qaar isweydiiyaa horta shimbirku gacan ma leeyahay galaydhku waa leeyahay waa duulayaa weliba caashaa wuxuu yidhi maxaan ku idhaahdaa gaadhsii warkaygo gacantaada uga dhiib aaminka macaa weliba wuxuu leeyahay cid kale ha u sii marin cid kalena ha u dhiibin yaa dhexdiina la gelin adiga iyo fariintaad waddo fariintayda uu wado wuxuu yidhi gacantaada uga dhiib cid kale yaan u dhowaanin marka waana aamin bay noqonaysaa mar haddaanu meel kalena sii marin laakiin ma inaan gallayrkaas fariinta u dhiibay iyo qofka fariinta loo wada aan loo dhexin baa ujeeddadu tahay mise in gallayrka uu yahay mid aamin badan waa aamin badan yahay u dheereeyaa cidima gaadhaysa hawadu marayaa waxyaabo badan oo lagu aaminu leeyahay marka dee ninkaa aamineen udha gallayrka waana shimbir xoog badan aad iyo aad Lo- agtiisana lama soo maro oo cawaanda si kale kuma garti oo waraaqda lagama dafi karo ha ka yaabin waa tahay waa tahay gallayr intaas ayaan ku dhaafaynaa codka fanaanka cabdulqaadir yuusuf bagaag dhinac waraaqaha ma dhinacaaga mise waa dhinacayga markan caasha inoo soo qabo warqadda xigta adiga dhinacaaga haddaan u soo gudubno aniyo adiyo dhegaystayaashu waa tahay tahaniyad dhalasho ayaa ciwaan looga soo dhigay dhambaalkanaan hayo waxaana diraya baa la yidhi boqor burhaan boqor muuse iyo islaan bashiir islaan cabdulle waxaa kaloo ku jira islaan ciise islaan maxamed dhammaantood waa salaadiin waxaa kaloo ku jira islaan maxamuud islaan yaasiin iyo beeldaaje maxamed beeldaaje ismaaciil iyo beeldaaje ismaaciil beeldaaje yaasiin beeldaaje maxamed beeldaaje axmed warqadan waa laisugu yimide bal halkay ku dhawaataan fiirin doonaa iyo sidoo kale beeldaaje cabaas beeldaaje cali bin jacayl iyo beeldaaje cali beeldaaje faarax suldaan siciid maxamed garaase suldaan jaamac xasan ibraahim suldaan cabdulaahi saalax jeeni cad iyo suldaan maxamuud xasan cumar iyo garaad jaamac garaad cali iyo ugu dambeyntii garaad saleebaan buraale aadan dhammaantood waxay tahaniyad dhalasho oo farxad leh hawada u marinayaan suldaan maxamed suldaan yuusuf iyo marwo nasteexo jamaal faarax oo wiil ugu dhashay magaalada gaalkacyo wiilkaasi waxaa loo bixiyey baa layidhi mahad suldaan maxamed suldaan yuusuf waxaan leenahay mahadou soo weyno wa noqo kii daldad iyo diinbaa wax wanaagsan u tara waa hagaag caashe haddeen hore ugu sii soconno anigana haatana soo qabto warqad kaloo iyaduna aan taasi ka fogeyn marka la yidhaahdo dhinacay tahay oo ah taaniya dhalasho ah waxay yidhahdeen waxay yidhaahdeen annagoo kale ah cabdiladiif ladiifun bay u jeedaan baan filayaa barrow aadan ibraahim cabdiladiif barrow aadan muwaahib aadan oo loo yaqaano waxay yidhaahdeen muruubow maxamed xuseen wariir maxamed goris mustafa cali madaxay abshir aadan oo loo yaqaano mandela iyo weliba waxay yidhahdeen cabdinaasir macalin robow dadkanoo kala jooga muqdisho baydhabo janaay bardaale iyo weliba calaas caanood iyo tuulada qoondhood waxa ay taaniyad dhalashaa u dirayaan bay yidhaahdeen cadow cabdiraxmaan iyo weliba xaaskiisa shamse maxamed oo wiil ugu dhashay magaalada muqdisho ducaduna waa xaggiina bay yidhahdeen caashaay waxaynu leenahay ilaahayaa ka dhigo wiilkaasina kii barakooba ee dadkiisa diintiisa anfaca anigana aamiin ayaan raacinayaa dhambaalkanna assalaamu calaykum daadihiyaasha barnaamijkan balyada iyo heesaha v o a ayaa lagu soo bilaabay waa tahay waan idinka guddoonnay wacalaykum salaam marka xiga baa la yidhi annagoo kale ah aadan cali ciin iyo maxamed cabdi ciin xasan cabdi ciin nuux cabdi ciin cabdulaahi cabdi ciin xareed cabdi ciin xasan maxamed maxamuud iyo cabdi maxamed maxamuud faadimo cabdi ciin xalimo cabdi ciin cabdiyo cabdi ciin iyo wiilo maxamed cabdi ciin sacdiyo maxamed cabdi ciin iyo shukri xuseen cabdi iyo muuse xuseen cabdulaahi dhammaan dadkani waxay tahaniyad iyo bogaadinba hawada u marinayna iyagoo isku duuban oo dhalasho ah axmed cabdi ciin iyo canab maxamed oo wiil ugu dhashay degmada beled xaawo ee gobolka gado taariikhdu markay ahayd baa layidhi koob iyo soddonkii bishii aanu soo dhaafnay ee labi tobnaad ee sanadkii aanu soo dhaafnay isna laba kun sagaal iyo toban ducada waa xaggiina baa layidhi waa tahay wiilkaasi ku dhashay degmada beled xaawo waxaanu ugu ducaynaynaa in ilaahay ka dhigo midkii soo weynaada ee dalkiisa dadkiisa iyo diintiisana wax u taraa aamiin cashay weli waxaynu wadnaa uun meheradii aroosyadii iyo weliba xafladii dhacay sanadkii hore weli munaasabadihi dabaaldegyadii laba kun iyo labaatanka weli ma haynaad mudda malaha weli tii hore sanadkii hore lagu daalee kane hadda hadduma mala waa loo soo nasanaya kane lasoo guuxayaa aad iyo aad warqad kala haatan iyadana tahniyad dhalasho farxad le ayaa gacantayda ku jirta waxay yidhahdeen marka hore waxaan salaamaynaa dhammaan shaqaalaha laantaab soomaaliga ee v o eda marka xigtana waxaan tahniyad u diraynaa annagoo kale ah cashay brigii hore waraaqaha marka la dirayo waxaa lagu qori jiray gacantaa lagu qori jiray waxaa la samayn jiray wadnaa lagu sawri jiray ilinta amaba ilma saa uga da'ayso fallaar saa uga baxayso hees baa la raacin jiray waxaa loo jira ka socota ku socota tahniyada iyo aroosyadana inta badan waa la sharaxi jiray weliba weliba weliba qaarkood baraafoon baa lagu soo buufin jira
warqadiisaudgaay kusoo gaaray udgoonaato iminka kolley kombyutar baa lagu qoraa waxaa ugu badana laysku dhaafay waxay farshaxnimada marka la qurxinayo qaabka loo qorayo ciwaankii la qorayo sababta loo qorayo ama dhalasha ama meherbaa magaceeda haddana la taxaya dadkii loo diraya gaar loo qorayo fartii la weynaynayo la yaraynayo markaa saasay u kala duwan yihiin iminkana waxaad moodaa inay xaggaas laga miistay aad iyo aad waa sidaad u sheegtay weliba kombyuutarkan adeegsigiisa waa lagu kala wanaagsan yahay dad baa sida dad qalinkii uga fududaaday inkastuu qalinkii kasii fudud yahay dhinac walba intay ka galaaraan intii gacanta lagu soo qori jiray lagu dhafri jiray daqiiqada yar gudaheed kusoo samaynayaan aad iyo aad marka warqadan waxaan ku xasuustay warqadan ayaa sidaas u kala soocan oo loo kala saaray waxayna yidhaahdeen annagoo kale ah waxaan diraynaa warqadan waxay yidhaahdeen aabba macalin yuusuf macalin cali hooyo faadimo maxamed ibikar cabdulaahi macalin yuusuf macalin xaaskiisa iyo caruurtiisa sayid cumar macalin yuusuf macalin xaaskiisa iyo caruurtiisa faadumo macalin yuusuf macalin isageeda iyo caruurtooda waxay dhahdeen maryan macalin yuusuf macalin iyo xaaskeeda ama waxay dhahdeen xaaskiisay kusoo qoreen hal qaldameen baa filaya waa odaygeeday ujeedaan baa filaya iyo caruurtooda ruqiyo macalin yuusuf macalin iyo weliba waxay dhahdeen caruurtooda xaaskeeda waxay dhahdeen waa odaygeedu mayadan ujeedaan iyo weliba caruurtooda macalin waxay dhahdeen xaliimo macalin yuusuf macalin odaygeeda iyo caruurtooda khadiijo macalin yuusuf iyo weliba waxay yidhaahdeen qaali cabdilaahi macalin iyo ugu dambeyn cabdinaasir xirsi iidle xaaskiisa iyo caruurtiisa dhammaana dadkan oo kala jooga dalka iyo dibaddaba waxay tahniyad farxadla u dirayaan aabe sheekh cali maxamed ibikar iyo hooya khadiijo abuukar jinow oo wiil ugu dhashay magaalada muqdisho wiilkaasoo loo bixiyey xasan sheekh cali maxamed abikar naanistiisana waa wataa wiilkaasi cashay waxay xasan yare
lagama yara ad isagaa ugu yar waxaynu maqli jirno inaynu naqaanay marka uu qofku dee muddo jiro ee dugsiga lagu daro ama uu dhalinyar iyo asxaab iyo shukubadda ciyaaro u naanay soo raaci jirtay aad iyo aad hadda marku soo dhashay naanistiisa la raaciyo reerka usoo raaciyo waxaa dhici karta in reerka ay caruur kale maasha allah leeyihiin oo kan kii hadda ugu dambeeyey dhashay inuu yahay ama uu xasan kalaba jiro ama xasan kale xasan yar loo bixiyo oo lakala soocayo waa suurtagal weeyaan xasanadaas qisaan ka hayo makuu sheegaa in yar haye haye xaafadaan deganaa xasanadiiba ku batay haye markaasaa la kala sooci waayey markaasaa qaarkood waxaa loo bixiyey xasanyaalo xasanyaalo
marka mid ka mid oo xasanyaalo la dhihi jira waa xasuustaa markaasaa xasan sandheere iyo xasan hebel mid waliba naaneys baa loo raaciyay markaasaa la kala gartay aad iyo aad markaa tanna timin bay ujeedaan maa filaya naanaystaasay soo raaciyeen xasan yare ducadiina iyagaa soo raaciya waxay dhahdeen waxaan leenahay wiilka reerka ku soo biiray soo barbaar oo noqo kii dalkiisa diintiisa iyo weliba dadkiisaba anfaca aamiin anigana amiin ayaan raacinayaa waxaan soo gaarnay mar kale shirwacow heestii labaad ee barnaamijka waxaad muddaa waraaqahaynaabaan ku fogaane misaneylata aad iyo aad mataaniyadaha badan waxaan filayaa sanadkii hore inu kala gufayna waxaan filayaa xisaab xidhkii sanadkii hore wadna aad iyo aad aad iyo aad marka heesta labaad adaa inoo soo qaban doona oo inoo ciyaari doona waa tahay waa hees talkudhageedu yahay heshiis guur waa hees aad u kala xiran oo ku bannaan weliba dhambaaladan aan akrinayno iyo kuwa soo socda kuwa soo socda caashaay markaad eegto weliba heestan waxyaabaad kolley si fiican baynu wada dhegeysan doonaaye ninku wuxuu leeyahy waxaan geela kaaga bixin gaari baa tahay oo gal xareed iyo waxaad ii tahay webiyo gowle iyadiina waxay leedahay ragba waxaan gaar kaaga xushay geesi baa tahay hadda geesi baad garashadaada dheer iyo waxaan jeclay geedka talintaada marka ereyada la adeegsanaya iyadii gaariba ku tilmaamaya oo waxyaabaha inta badan gabadha lagu xusho weligeed soomaalidu gabadha xagga ugu dambaysa marka la gaaro la odhan jiray gabadhaas waa gaari iyadiina laba erey bay isticmaalaysa waxay leetahay geesi baa tahay haddana waxay leedahay geedka talintaadan jecelahay waa nin geesiya haddana talinaya waa labada ragga iyaguna maaragtay aadka aadka loogu soo socdo aad iyo aad marka isaguna muxuu leeyahay uu ku bilaabayba waxaan geela kaaga bixin macnaha waa intii gabadha lagu dooni jiray geel cascas buu ka bixinaya
malaha maaha midka israalia lagu leynaya ma jirto ka ayaanka daran maaha
waa tahay waa tahay cawaalo aadan iyo waxaa ku luuqeynaya heestani fanaanada hadiyuki waxaan geela kaaga bixin gaari baa tahaye oo kalxareeda baadeetiyo wadiyo gowleyne
ragbadgaal waxaan kaaga xushay geesi baa tahaye garashada dharba jecliyo geedka talintaadaye oo ceebka jabsaye
hore waxaa la odhan jiray boqolka geela qoriga iyo faraska ayaa la samcin jiray marka qorigana waa ku ilaasho faraskana waa ku soo dhacso ku carar wuu ku ilaalinaya faraskana waa la raaci waa gaadiidkii waana qof imika gaadhi iyo la siiyey maxaan ku idhaahdaa gaari boodaaye iyo qorig iyo dee hubkana hubkan guud marka laga yimaado daaqalka waa kamarada loogu xidhay dee imanka kuwaasida kama dhacaan hubkama dhacaan kuwaasa maanta ka huba aad iyo aad waa tahay waa tahay dhambaaladii baan mar kale ku noqonaynaa cawaalo aadan iyo haniyukeyna si wanaagsan bay u heseen dhegeystayaasha barnaamijkan dhegeysanaya waxaa jira dhegeystayaal fara badan oo dhambaalada marka aan soo dirsan laga yaabo inay munaasabad ay dhambaallo ku soo dirsadaan aan hadda ku jirin laakiin barnaamijka usoo fariistanay heese ku dhegeystaan malaha middan way qori doonaan toddobaadkan xabadani waxa weeye waaba heshiis guurna aad iyo aad wax maaha la iska soo horjeeda waa la heshiiyey macnaha Aad si iyo aad.
wanaagsan dhambaaladii baan mar kale dib ugu noqonaynaa taad hayso waa hagaagga cashay haddaan soo qabto waxay yidhaahdeen waa tahniyadda dhalasho farxad leh marka hore waxaan salaamaynaa dhammaan shaqaalaha laantaab soomaaliga ee v o eda marka xigtana tahniyadda waxaa diraya aabe abuukar jiino maxamed hooyo madiine maxamuud maxamed samriye caydiruus maxamed xasan axmed abuukar jiinow shardi xasan abuukar jiinow saalax abuukar jiinow sabraaye cabdibaasid abuukar jiinow abuukar cali xasan abuukar yare wiilo cali bulxan saygeeda iyo carruurteeda zaynab abuukar jiinow degan nafiis abuukar jiinow naftawroon bay yidhaahdeen oo naanays baan filaya ifraax maxamed abuukar shukri cismaan cumar sheekh sharaf nafiisa sulaymaan xasan yariisay suhayb nuur isaaq maxamed cayni xaaji ciise calow caisho hiilow cadow caisho xaaji ciise calasow salwa maxamed cabdiraxmaan diamond bay yidhaahdeen iyadana waa naanaysumaan filayaa cabdiraxmaan cali daa'uud iyo weliba ugu dambayn cabdiraxiin cali daa'uud cadde dhammaan dadkaasi oo kala jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba waxay tahniyada farxadla u dirayaan bay yidhaahdeen aabba sheekh cali maxamed ibikar iyo weliba hooyo khadiijo abuukar jino oo wiil ugu dhashay magaalada muqdisho wiilkaasi loo bixiyey beereed xasan sheekh cali maxamed ibikar xasan yare waxaan filayaa warqadan horey noo soo martay laakiin dadkunbaa kala duwane tahniyaddaa isku mid ah ducadiina way soo raaciyeen waxay yidhahdeen cashaay soo barbaar ayaanu leenahay oo noqonkii dalkiisa iyo diintiisa iyo dadkiisaba anfacda aamiin baynu leenahay waa tahay dhambaalkan aan soo qabanayana waxaa ciwaan looga soo dhigay tahaniyad aroos waxaana diraya dadka kale ah hooyo faadumo aadan iyo caruurteeda hooyo khadiijo iyo caruurteeda hooyo diyaar iyo caruurteeda hooyo sahro iyo caruurteeda reer barre aadan iyo sidoo kale waa reer barre aadan shiraa baashi sane iyo maxamed cabdi barre iyo xaybo cabdi barre iyo diyaaro cabdi barre warsan iyo siciid cismaan iyo sidoo kale xafso cabdiraxmaan axmed iyo abe cabdi canjeex iyo sidoo kale shariif maxamed canjeex axmed canjeex dhammaan dadkani waxay kala joogaan baa la yiri dalalka kanada maraykanka kenya iyo soomaaliya waxaanay tahniyad aroos u dirayaan arooska iyo aroosada kale ah baa la yidhi axmed maxamed aadan oo ku magaca dheer rufaaci iyo lamaanihiisa baa la yidhi ayaan bashiir jaamac oo arooskoodu ka dhacay waddanka kenya gaar ahaan magaalada xeebta ku taala ee mombaasa waxay leeyihiin noqda labadii isku waara oobad khayr qabana kala helaa aamiin aamiin ayaan leenahay cashaay waxay yidhaahdeen warqadanna waanu salaamaynaa dhammaan shaqaalaha v o a gaar ahaan daandure iyo cashacuud tanna labod labod in- intuu maqan yahay ka fara qabso wixii cidlada laga hela waa la qaadanayaa waayahay salaantaasi waan idinka qaadnay baan leenahay waxay dhahan bacda salaan annagoo kale ah hooyo sahre maxamed aadan iyo adeer xasan ciise awcali hodan aadan sheekh saxarle yaasiin axmed nuur maxamed faarax cadaawe jarboole liibaan cawaale jaamac cabdi maxamed diirshe cabdiyare canab axmed sheekh nadiifo muuse aadan siciido muuse aadan cabdilaahi cali aadan xaliime cali aadan daa'uud maxamuud aadan xaawo maxamuud aadan xaliime maxamed aadan cali maxamed aadan ubax maxamed aadan samson maxamed aadan hodan maxamed aadan ayaan aadan ciise qamar aadan ciise iyo weli waxay dhahdeen qaar kale oo badan oo kala jooga soomaaliya kenya masar u k u s a canada holland norway iyo meelo kale oo kala duwan waxay taaniyadan u dirayaan bay dhaheen aasha intaasoo wadan baa la kala joogaa iyo qaaradood aad baa loo kala fogaaday si kale kuma garantida waa taaniyad heer caalamiya
waa kugu raacay waa hagaag waxay yidhaahdeen waxay taaniyadda u dirayaan reer axmed faarax cadaawe jarboole iyo weliba reer maxamed xasan yuusuf iyo carruurtooda oo kale ah cabdishakuur axmed faarax jarboole iyo weliba mune maxamed xasan yuusuf oo meherkoodu ka dhacay bay yidhaahdeen saddexdii bishii koowaad sannadkan laba kun iyo labaatanka magaalada london waa warqaddii ugu horreysay ee meher amaba aroosee dhaca laba kun iyo labaatanka in hadda sii diidno waxaan leenahay noqdaa reerkii isku waara ee isku nagaada aamiin anigan aamin ayaan raacinayaa heesta saddexaadna dhinacaagan mar kale usoo tuuro cashaay mar haddii aynu markii hore nidhi galaydh la adeegsaday oo maxaan ku dhaha galaydhka wili fariintayda iyo warkayga gaadhsiiye oo gacantaada ugu dhiib gacantaada gudubale meel kale yaa marin isla shimbirihii hawadun baynu sii maraynaa shimbirihii Aad iyo aad.
ayaynu samaynaynaa markana waxaynu qaadan doonaa cabdalla yuusuf hanuuniye heestii shimbir isaguna wuxuu leeyahay warqadan daboolane dusha sawirku kaga yaal dawadii qalbiga deg degdeg deg iga gaarsii waa la dhaqso waa macnaha hana la raagin moogtay weliba halkaa kuma deynaye wuxuu leeya waanadu ma deeqdo dadna way coloobeen dheh ducayi qur-aan bay wadaadadii ku daaleen dheh adoo iminka duulo daadihiye mooye
dawo kale Dawo kalena waa.
uu hadlay uu hadlay fanaanka marka iyadoo la xamaysan waan dhegeysanayna markan
dabayla daruuraha dhex maraya qaybihii kuuba orodkuugu dawgalay Anna inaan nin dilaanahay dhaqankaadii jacayl qaba dirkaa masaado ushayda wadka aragtaa dunida idil meeshii addoontaba adigaa u guulo dhammaashaad ku wada mara dalfoge aanan gaarayn degdegadaad ku tegi kara adan daarin socodo weligaad dekaawinin abidkaaha igaadi utagaani maayo waxbaan ku dhisanaya abidkaaha igaadi utagaani maayo waxbaan ku dhisanaya warqadan dusha sawirku kagayaal dawadii qalbiga degdegiiga gaarsiiye
aduu kugu danseego buu yidhi dumar kalena inankii qalbigiisa diidiyo waxaan filayaa cabdalla yuusuf hanuuniya iyo weliba shimbirkaasi xaashay waa dardaarmeen waa dardaarmeen talow laakiin waxaa mararka qaar la isweydiinaya talow fariintaasi shimbirkaasi warqadda inuu qaado la garay laakiin fariinta ku qoran ee fanaanka uu sheegayana ma warqaday ku qoran tahay mise shimbirkaa la leeyahay sidaa ku dheh dimayana waaba ka sii sheegayaba macnaha fariintana uu sheegayaa intaasna ugu dar buu leeyahay warqaddu way daboolantay dus- dushana sawir baa kaga Hay.
yaala uu faahfaahiyey farshaxanimada heerka heesta loo sameeyey markaad Aad iyo eegto laakiin isagana fariin buu gaaru faraya u leeyahy waa kan le Markaad- markaad- waanadu markaad u dhiibayso intaadna raaci waanadu ma deeqdo dadna way coloobeen dheh ducaya qur-aan bay wadaadadii ku daahin adiga mooye qof kalena ma doonaya buu leeyahy moogtay aad iyo aad marka marka waa intii yareedee hordhac yareedee dhambaalka ka horreeyey marka uu dhiibayo shimbirka si kale kuma garatay tiisir buu ka gooyey tiisarkaasoo islaa dhegeystayaasha sidee u fahansiisaa aad iyo aad waa hordhac yaraa hordhic yaraa ka waa tahay dhambaaladii ugu dambeeyaan maraynaa dhambaalka ugu dambeeya dhinacayga waxaa lagu soo bilaabay assalaamu calaykum v o a soomaali gaar ahaan barnaamijka muusiga iyo salaamaha waa tahay barnaamijku hambalyada iyo heesaha waxaa halkan hambalyo meher ka diraya baa layidhi dhammaan maamulka iyo macalimiinta iyo ardayda wax ka barata dugsiga baa layidhi waa dugsiga sare ee burtille secondary dadkaana waxay kala yihiin baa layidhi salmaan mahad faarax cawaale cabdi seed liibaan maxamed shirwac maxamed saciid qodobey baa layidhi iyo saciid cabdulaahi cilmi cabdulaahi cabdisame ciise cabdiraxmaan xasan gacayte iyo cabdulaahi liibaan xirsi iyo samiiro xuseen warsame mawliid cabdiraxmaan ciise luul cabdiraxmaan khaliif dhammaantood waxay hambalyo u dirayaan lamaanaha iscalmaday baa layidhi boqoradda iyo boqorka aad baan uga helay mataqaanaa waxaan uga helay haye haye boqoradda iyo boqorka gabadhaa la soo raysay igu odhan boqoradda iyo boqorka dad aad u farsamo soconaya warqadani soo qoray aad baan ula hayaa boqoradda iyo boqorka geesiyadda hadda dee waa lasii raacay waa lokactii hore waa ku Waxaa shu- layidhi- waa ku shubasho caadi ah cashaaya waxaa la yidhi geeyada oo marka kalena laguma shubtumiya mar kale waa caadi hadda laakiin waa lagu shubanaya mayr waxaa layidhi dheri ninkii dhow maa lafta kala waa baxeen.
sababta Gabadh- isheed gabadh waa baa- sababta isheeda u soo qabatay dheri ninkii dhow baa lafta kala baxeen marka gabadh baa soo boqoradda iyo boqorka la yidhi waa ku shubasha marka boqorka iyo boqoradda la leeyahan waa iska caadi adigu waa laga heshiinaya dhib male waa ta- waa tahay boqoraddan marka laku celiyo iyo boqorka baa la yidhi geenyada iyo faraska waa tahay ee kala ah macalin maxamed nuur cismaan markan caadi bay dhegtaada maraysaa waa macalin maxamed nuur cismaan iyo naciimo h maxaajiba waa naciimo xaaji xasan oo meherkoodu ka dhacay magaalada boorama taariikhdu markay ahayd sagaalkii bishan aan ku jirno januari ee sanadka waxaan leenahay bay yidhahdeen noqda kuwii isku waara ubad khayr qabana kala hela aamiin aamiin baan cashe u raacinaynaaye warqada ugu dambaysa anigana markan gacantayda ku jirta haddaan soo qabto waxay yidhahan waa tahniyad dhalashaa ugu horreyn waxaan halkaana ka salaamaynaa daadiyayaasha barnaamijka hambalyada iyo heesaha intaasi kadib annagoo kale ah annaguna waan idin salaamaynaa waxay yidhaahdeen aadan xasan xiirow doctor axmed ibraahim maxamed brofesor xasan maxamed saney doctor khiraad muumin xaaji ibraahim xasan mayow xamdi ibraahim mayow muslime cabdi ibraahim injineer aadan cali isaaq cabdalla deero ibraahim cabdi xasan yarow wasiir cali macalin aadan casiisa cabdicali xasan saalax maxamed cabdirasaaq isaaq buulle ibraahim isaaq cabdi maxamed xuseen rooble aabe maxamed cadde waxay yidhaahdeen dhammaan dadkaasoo kale jooga wadamada kale ah maraykanka kenya iyo soomaaliya waxa aan hambalyo u diraynaaba inay dhalasho ah doctor cali cabdilaahi cali iyo shamse maxamed cadde oo wiil ugu dhashay magaalada baydhabo gaar ahaan xaafadda wadajir shantii bisha koowaad sanadka laba kun iyo labaatanka waxaana loo bixiyey wiilaan wiilkaasi cabdijaliil cali cabdulaahi waxaana leenahay cabdijaliil yare noqo kii dantiisa dalkiisa iyo diintiisaba anfaca waalidkiisana baari u noqda soona barbaara noqo wiil ayaan badan karti iyo awood badan intaasoo duceeyo ammaanay suu raaciyeen iyo weliba dardaaran cashay aamiin baan ugu daraynaa aamiin marnaa waahay waa tahay heesta ugu dambaysa ee barnaamijkana waa dhankaagaan filaya cashaay adaa heesta ugu dambayso kolley dhinacyo badan baynu dhegeystayaasha la kaalay shimbirka iyo galaydhka iyo weliba waxaa weeye heshiis guur dhinacyo badan baa la galay aad iyo aad balta ugu dambaysa haddaad soo qabato waxaan leenahay midanna arooskeenii saldhigay sidaa u goroo ula soco bui sidaa ku goroo ula socee waa isku dhan tahay iyaduna waxay leedahay arooskii masaha dambaay sidaa u gartee ka socee bay leedahay ha marka cashay hambalyooyin baynu soo maxaan ku idhaahdaa dee in badan soo jeedinaynay marka la heshiiyo heshiis guur la yimaado lagu heshiiyo dee kolley halkii ugu dambaysan weeyaan in la yidhaha arooskiina waa saldhigay saasayna ku garana ka soco moogta waa isku dhamaatay Ha.
waa tahay innagana dhegeystayaasha waxaan leenahay sidaasuu barnaamijka ku xiran yahay waa hagaag heestana waxaa inoo wada qaadi doona caashaay fanaaniinta hee isuma jiraane saare axmed jaamac iyo weliba cabdinaasir macalin saciid iyada ayaanan ku soo xiraynaa guud ahaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan tan iyo kulanti dambana waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo
heestaasina waxaa ugu dambeysay barnaamijkii hambalyada iyo heesaha oo ay nala socotiinayeen caashe ibraahin aadan iyo cabdixakiin maxamuud shirwa waxaanay gebi ahaanba ugu dambaysaa idaacaddeenii galabnimo intaynu mar kale hawada ku kulmayno waa jamaal axmed cusmaan sahre ciidle nuur iyo bashiir abikar iyo dhammaan asxaabtii barnaamijka ka qayb qaadato idin leh sidaa iyo nabadgelyo
jacaylkiisa caabka furan hooya ayaankeen bariista maadilay jacaylkeensa caabka furan hooya ayaankeen bariista maadilay ayaankeeni saldhigay sidaa ku garuula socoy arooskeenni saldhigay sidaa ku garuula socoy
waxay sabiil ma ahoyadu This is VOA News. I'm